أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo weerar hubaysan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay galbeedka itoobiya xilli ay ka sii darayso xaaladda dalkaasi askar ka tirsan maleeshaadka murtadiinta ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada baydhaba dowladda saliibiyaadda kenya ayaa shaacisay in ay xiriiro rasmi ah la samaysatay maamul goboleedyada gaaloraacyada ah ee somalilan iyo jubbaland kooxda riddada soomaaliya ayaa wada qorshe ay uga hortagayso shirweynaha mucaaradka riddada ay toddobaadkan ku yeelan doonaan magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa ka hadlay dagaallo ka dhacay duleedka degmada muqokori iyagoona fariin adag u diray taliyaha sirdoonka riddada iyo xildhibaanada ku abtirsada beeshaasi munaasabad lagu sagootinayay boqolaal arday ah oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka kuuyibarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ardayda mu'asasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran weerar hubaysan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay galbeedka itoobiya xilli ay ka sii darayso xaaladda dalkaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ugu yaraan shan qof ayaa dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar hubaysan oo lagu beegsaday baawar rakaab ah oo marayay gobolka gambeela ee galbeedka itoobiya sidaay wararku tibaaxayaan baabuurka la weeraray ayaa siday rakaab tiradoodu gaaraysay afartan iyo toddoba qof kuwaas oo kasoo ambabaxay degmada diima kuna sii jeeday magaalada buyundo dadka deegaanka ayaa warbaahinta maxalliga ah ee etoobiya u sheegay in dabley hubaysan ay rasaas ooda kaga qaadeen baabuurka isla goobtiina ay ku geeriyoodeen shan ruux kuwaasoo ay ku jireen caruur iyo haween weerarkan ayaa dadka deegaanku ku eedeeyeen inay geysteen maleeshiyaad hubaysan oo kasoo tallaabay xadka kana soo jeeda qowmiyadda murle oo ka mid ah beelaha dega koonfurta waddanka suudaan gaar ahaan gobolka jungule oo sohdin la wadaaga gobolka gambeele ee dalka itoobiya maleeshiyaadka qowmiyadda murle ee kasoo jeeda suudaanta koofureed ayaa dhibaatooyin joogtaha ka geysta gobolka gambeele ee dalka itoobiya sanadihii u dambeeyey xadka u dhexeeya suudaanta koofureed iyo waddanka itoobiya waxaa ka taagnaa colaada u dhexaysay qowmiyadaha dega labada dhinac kuwaas oo isu geysanayay dilal qorshaysan afduubka carruurta dhaca xoolaha nool iyo burburinta hantida kuwaasoo tobankii sanno ee lasoo dhaafay sababay dhibaatooyin aad u baxsan iyo xaalad amni daro mahadsanid cali yare askar ka tirsan maleeshaadka murtadiinta ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada baydhaba ciidamada mujaahidiintu waxay ka miin u dhigeen maleeshaad murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalada baydhaba iyo halka loo yaqaan barujeedka ee wilaayada baay waxayna ciidamada mujaahidiintu howlgalkaasi ku dileen laba askari oo murtadiin ah dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa shaacisay in ay xiriiro rasmi ah la samaysatay maamul goboleedyada gaaloraacyada ah ee somalilan iyo jubbaland sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha maamulka dabadhilafka ee isku magacaabay somalilan ayaa booqashadii ugu horreysay ku tegay waddankan kenya tan iyo markii ciro loo doortay hogaamiyaha maamulkaasi saacado yar kadib markii uu ciro tegay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda siliibiyadda kenya soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegayso in xiriir sal adag ay la samaynayso maamulada somalilan iyo jubbaland annaga oo ilaalinayna midnimada soomaaliya haddana waxaannu xidhiir la samaynaynaa somalilan iyo jubbaland oo aannu la wadaagno dano amni iyo mid ganacsi ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda kaafirada kenya sidoo kale xukuumadda nairobi waxay sheegtay inay diblomaasiyiin geynayso magaalooyinka kismaayo iyo hargeysa sannadihii lasoo dhaafay ayay dowladda kenya qaaday tallaabo tan la mid ah arrinkaa oo ka caraysiyey kooxda taagta daran ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho tallaabadan oo u muuqata in kenya sarey u qaadayso xiriirka kala dhexeeya maamulada ku kacsan siyaasadda kooxda ridada soomaaliya ayaa bannaan ka soo dhigaysa sida gumaystayaasha afrikaanta ay u xoojinayaan siyaasadooda gurcan ee qaybi oo xukun dowladaha etoobiya iyo kenya ayaa qonsuliyado ku leh magaalooyinka ay ka arimayaan maamulada ridada ah ee puntland somalilan iyo jubbaland waxaana deegaanadaasi ku sugan askar iyo saraakiil si toosa uga amar qaata dowladahooda mahadsanid abuusheyba kooxda ridada soomaaliya ayaa wada qorshe ay uga hortagayso shirweynaha mucaaradka ridada ay toddobaadkan ku yeelan doonaan magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa tilmaamaya in kooxda ridada xasan gurguurta ay qorsheynayso inay fashiliso shir mucaaradka maalinta arbacada ay ku yeelan doonaan magaalada muqdisho kaasoo looga soo horjeeda murtad xasan gurguurte ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in kooxda ridada ay doonaysa in maalintaasi ay xirto waddooyinka muqdisho gaar ahaan waddooyinka aada garoonka muqdisho halkaasoo la filaya in mucaaradka shirkaasi ay ku qabsadaan shirkan oo ah mid xasaasi ah ayay siyaasiyiinta mucaaradka xasan gurguurte uga hadli doonaan arrimaha hadda taagan ee khilaafka u dhexeeya kooxda ridada iyo mucaaradka kaasoo salka ku haya arrimaha doorashooyinka waxaa la filayaa in shirkaasi mucaaradka ay ku dhisan doonaan madal ay ku midaysan yihiin taasoo sii murjin doonta khilaafka labada dhinac kooxda ridada ayaa walwal xooggan ka qabta shirka mucaaradka iyadoona u aragta haddii uu qabsoomo in xaaladda ay kasii dari doonto waxayna wararku sheegayaan inay qaadatay tallaabo ay shirkaasi kaga hortagto inuu dhaco xoogaga mucaaradka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay kusoo qulqulayeen magaalada muqdisho waxayna wadaan kulamo gaargaar ah oo ka dhanna dowladda ridada xasan gurguurte xasan gurguurte oo hadda muddaxileedkiisa ay ka harsan tahay sanad ayaa wajahaya mucaaradyo maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaya xilli gurguurta mucaaradka ay uga shakisan yihiin inuu doonayo muddo kororsi taasina ay ka biyodiidsan yihiin mucaaradka mahadsanid abuuxasaan odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa ka hadlay dagaallo ka dhacay duleedka degmada muuqokori iyagoona fariin adag u diray taliyaha sirdoonka ridada iyo xildhibaanada ku abtirsada beeshaasi walaalkeen cabdulqani moxamed ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey kadib kulan ballaaran oo dhex maray waxgaradka beesha xawaadle kana dhacay deegaanka booco ee bariga hiiraan ayay odayaashu fariin dhaxalgal ah iyo baaq toobadkeen ah ugu direen maleeshiyaadka ay ku adeegtaan saliibiyiinta iyo murtadiinta odayaasha ayaa sidoo kale fariin adag u diray murtadsan baloolshe oo ah taliyaha sirdoonka kooxda ridada iyo murtadiinta kale ee ku abtirsada beeshooda waxayna sidoo kale ugu baaqeen beeshooda gaar ahaan mooryaanta la qalday inay kasoo haraan gaalada iyo murtadiinta ku macaashaya dhiigooda
dad waxmagarato ah doqonow ballan sidda ah dagaal oo maaragtay gaala waddankan ay ku soo qaaday ayaan rabnaa inaan halkan wixii ruma aan ka sheegno waxii beenu raad ma leh nimanka hawaadle dhulkuu deggan yahay saddex qaybood waay meel waa carramadow ayaa la yidhaha webiga shabeellaa mara beeraha iyo dhulkay ku yaalliin waay meelna waxaa la yidhaha leberka labadaba maantay waxaa aad iyo aad looga xukumaa shareecada islaamka marka dagaalka ka socda muqokori waa dagaal ay gaala ay waddo haddana tabar dhigay wiil iyo aabbihiis lagu dilaa oo maaragtay uu sanbaloolshe uu gadahaayo marka waxaan leeyahay dadka waxmagaratada ah sanbaloolshe biriyow diyaarad ka raaca marka adinku diyaarad heli ma haysaan muslimiinta walaalihiina idinka aargooso mahaan waxaan idiin diraynaa baaq towbakeena inaad ninkaas ka hartaan dadka muslimiinta oo shicibka oo deggan afar iyo labaatanka aysa noola soo hadlaan nabad waa u baahan yahay laakiin maskaxdaa laga haystaa waxaan rabnaa marka aan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed inuuna xawaada dagaal uusana ku jirin intaas yaroo maskaxda laga haysta waaye ayukuna waa iska baabi'i doonaan waxaan u sheega nimanka qandaraaska usoo qaato oo sanbaloolsha ka mid yahay oo dabageed uu ka mid yahay waxaan u sheega horta arxaanlaawo ayaa tihiin dadkiinna ayaa baabi'inaysiin waxaa idiin muuqda xegta yar oo lacagahoo qaadanaysiin ayaa idiin muuqata aawo dadkii la dhashay aawo ahaalidiinni aawo dadkiinni waxaan u sheega ummadda raacayso oo ku kadsoomaysa waxaan u sheegayaa oo ninkaas arxalaawaha oo ummadda laay oo geerida iyo dhaawaca markii laysku daro saddex boqol ay sii dhaafayso welina hadda rabo inay dabkii idu ku sii shido war miyaadna fikir lahaynaa war miyaadna aqli lahaynaa war miyaad indha lahaynaa war ummadda reedihiinna fiirsha samadoonnadii ummadda caqliga u saaxiibka haddaan nahay waxaan baaq u diraynaa beesha aan ka dhalannay hawaadle nimankaan hor fadhiyo maskaxiyan u dilay caqliyan u dilay hadduu yahay sambalooshe hadduu yahay dabageed hadday tahay afarta xildhibaanoo joogto ayaan u sheegaynaa hawaale dagaalkuma jiro waa la yaqaanaa intuu dego dulliyo dooxou degaa dooxoo dhammo calanka raayada islaamka ka babani wax yaroo qalaa ay nimankaasu hor fadhiyaan fikir etoobiya wato hawaalena berga fikir etoobiya ma anfaco war aan qaadanno nimankaas aan ka harno xawaadle dhulkuu dego saddex qayb waa saddexdaas xawaadlaha degana waxaa waaye afar samatalis waa afartaas samatalis oo meeshaas degto midda oo jiinka webiga ah xawaadlaha dego nabad ayuu qaatay talabaad waxa maanta i ka jira oo colaadda ka jirto waa ciiddaas guduudan ayadana shalay baaqaan u dirnay nabadaan u qaadnay nabaddaan shalay u qaadnay haddana bargugu baaqaynaa meesha ninka la yidhahdo sanbaloolisho dadkiisa wax u qaba lahay ayuu ugu yimi inuu laayo niman kaleantana u soo kaashay ismaaciil xuseen cabdi dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaanba waxaan u sheegaynaa u caddaynaynaa inayna waxba ka jirin hawaadle gaar ahaan meel kasta ayuu degaa gaar ahaan waxaa bariga hiiraan hadda degan oo u badanan waa afar samatalis ayaguna dagaal kuma juraan niman soo qaatay qandaraasyo ee intii kalena laga raacdeeyey ee hadda muqokori iyo agagaarkeeda ku meeraysanayo ayaa afar iyo labaatan saac iclaamka waxay geliyaan xawaadle ayaa dagaal ku jiro xawaadle muslimiinna kulama juriyo dadka deriska ahalka ahoo walaalihiisahoona kulama juriyo waxaanu leynaha marka dadka aqligala way dareemayaan iclaamkan ee dadkan mujrimiinta ay wadaan inaan waxba ka jirine dadka kale wax magartooda ayaan laydugu qaldin munaasabad lagu sagootinayay boqolaal arday ah oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka kuunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen casaam carafaad munaasabadan noohayd mid lagu sagootinayay boqol arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo tasxiixa ayaa ka dhacday xarunta madarasada daarul qur-aan ee deegaanka kuunya barow ee wilaayada shabeellada hoose waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyntii ardayda madarasada ee munaasabadda sagootiska ah loo qabtay ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda u waxbarasho
من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ألا نضر الله هذه الوجوه التي يحسبها في الخير مسفرة ضاحكة مستبشرة وبتحية الإسلام أحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم أحمد الله الذي من علينا النعم العظام والآلاء الجسام التي أجل من أن تحصى وأكبر من أن تستسقى ووفقنا أن نقف أمامكم وقفة مباركة لنعطي كل ذي فضل حقه من الشكر والتقدير والاحترام أبدأ بخالقي ومعيني دوما أقول مستعينا له لك الحمد يا ذا المن والجود والبر كما أنت أهل للمحامد والشكر وأحمد الله وأشكره كذلك على عظيم منه وكريم فضله حيث وفقنا سلوك طريق العز والشرف ويسر لنا الالتحاق بمدرسة دار القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وتصحيحه قف يا زمان وحفلنا قد عقدت فيه الكواكب تطفي الامتاع قف يا زمان وحي من نزلوا بنا سكنوا القلوب وخالطوا الأضلاع قوم على هام الزمان تألقوا وكسوا فوق جماله الإبداع أيها الحضور الكرام نيابة عني وعن جميع أخواتي من طلبة مدرسة دار القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وتصحيحه أقدم هنا أسمى كلمة الترحيب مكللة بالحب والاحترام هذا الجمع الكريم وهذا الحفل المكرم من العلماء الربانيين والأساتذة الكرام والنقباء الأوفياء ومسؤولي ولايتنا الكرماء وجميع ضيوفنا الأعزاء نزلتم أهلا وحللتم سهلا sidoo kale maamulka madarasada daarul qur'aan ee deegaanka kuunyo barow ayaa ka warbixiyay dafcada cusub ee ka qalanjabisay madarasada anigoo ku hadlaya afka maamulka madrasada daaru lqur'aan litaxfiidi alqur'aan wa tasxiixi tilaawatihi maantay waa maalin xafladeed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waa maalin inoo ah farxad weyn maadaama ay tahay xafladani xafladdii labaad ee ay qabato madrasada daarul qur'aan ayadoo madrasadu ay ka soo bilaabatay aas-aaskeedii ay ahayd xilliga ay bilaabanaysay madrasada markii ay qabanaysay ardada waxay ahayd ee hadda ay ka soo wareegatay muddo afar sano ah afartina waxaa soo gabagaboobay difcadeedii koowaad oo ay ka mid ahaayeen tiradooda soddon arday maantana waxaan u fadhinaa xafladeedii labaad ama difcadeedii labaad ee madarasada daarul qur'aan ay ka qalanjabinayaan boqol arday oo isugu jira boqolkaas arday waxay iskugu jiraan taxfiid maca tasxiixihi iyo tasxiix faqad allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa madarasada daarul qur'aan ee magaalada kuunyo barow ayaa ah madaraso u gaara gabdhaha waana madaraso maamul iyo macalimiin ay ka yihiin haween iyadoona madarasada ay bixiso waxbarasho taya leh mahadsanid cisaam ugu dambeyntiina ardayda mu'asasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool mar kale waxaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya walaalkeen abu xasaan
bandhigan oo ahaa mid caalami ah waxaa soo qabanqaabiyey maamulka iyo macalimiinta mu'asasada alxikma ee deegaanka buurdhuxunleh waxayna ku soo bandhigeen heerka waxbarasho ee ardayda rawdada ee wax ka barata mu'asasada alxikma faraceeda magaalada buurdhuxunleh munaasabadan qiimaha badan islamarkaana heerkeeda uu aad u sarreeyey waxaa ka soo qaybgalay culummo waalidiin iyo maamulka islaamiga deegaanka buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool ardaydan bandhigga sameynaya ayay da-doodu aad u yareed kuwaasoo wax badan oo aan la soo koobi karin mu'asasada ka bartay sida qur-aanka kariimka adkaarta iyo axaadiista nebiga salaallahu calayhi wasalam ugu horreyn sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada muslimiinta ayaa munaasabadda ka hadlay isagoona u duceeyey ardayda da-da yar ee xambaartay qeyb badan oo ka mid a barashada diinta islaamka
rawdada alxikma ma runtii may wahe ilaahay subxaana wataala aysan barakaay eedaan ka faraxi ilaahay siin ku faraxsi qof walba muslume oo wal dareemo walba fahmo karoon eedaan ka faraxe ini may wahe ciyaalkii sidan oo kaleete liin tarbiya liin tacliimahay unugu may la eray sadeshanaad intiusa ka sogonyi ya may wahe amaane kingey hilkoo saaranyi marka shan jar intiusay tuman jar intiusay shan kale ka darsantay ogdaad shan kale ka darsantay tumay shan jara nagadi tumay shan jar hoob naga qaraabo laybaatiin marka maamulaha mu'asasada alxikma faraceeda deegaanka buurdhuxunle oo isagana munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey ahdaafta bandhigga isagoona sidoo kale ka hadlay waxyaabaha lagu barta mu'asasada walaalayaal waxaa hadafka intaan isku nimaadn waxay ahayd bandhig cilmiyeed ay samaynayeen qayb ka mid taha ardayda mu'asasada alxikma qaybta rawdatul atfaal waa ciyaalka yaryaraa ee da'doodu u dhexaysay saddex ilaa iyo toddoba sanno waxay soo dhigeen xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa wax maanta indheheen aan ku aragno weeyaan waxyaalaha lagu barto mu'asasada alxikma walaalayaal sidaad la socotaan waxaa weeya waxaa ka mid ah luuqadaha carabiga ingilishka maadada soomaaliga xisaabta kombyuutarka dhinaca xirfadahan waxaa weeyaan sharqaanka cilaanka iyo xirfadooyin kale ayaa jiro oo la doonaya inay bulshadan ay bartaan walaalayaal marka insha allahu tacaala fursadaas inay ka faa'iidaystaan mid ka mida waalidiinta oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey maamulka iyo macalimiinta mu'asasada alxikma ee dadaalka iyo juhdiga ku bixinaya barbaarinta ubadka soo koraya ilaahay subxaana wa tacaala waya kamaadiyaan ee walbadan walbadan ee mahad bilaawi dhammaadan lahayn ilaahay subxaana wa tacaala umahadiyaan aragahaytan runtii walbadanoo dadka muslimiinta ilio ka raahoy sidaas ayaan tuku muuqdan ilaahay subxaana wa tacaala mahadiiska dib maynka mahadiyaane ee macalimiintii runtii dadaalkan iyo juhdigan ee tan haddaydii ee macalinka lahaayayo ee hayleroy ciyaalkan yaryaraanta badan oo adakaartinaga calayhi salaatu wasalaam ku sugnaati sidan quruxda badan an akhriyaayan maylan baahanyi ini isan ertan maasha allah waa isan daran markaas ugu dambeyn ardayda rowdada ee mu'asasada alxikma ee deegaanka buurdhuxunle ayaa sameeyey bandhig cajiib ah oo soo jiitay martidii goobta ku sugnayd أين الله؟ من ربك؟ ومن دينك؟ ومن نبيك؟ ما الإسلام؟ لله بالتوحيد والانقياد له للطاعة والبراءة من الشرك والإثم ما معنى لا إله إلا الله؟ مدر جيف روميلر بسمك اللهم أموت وأحيا مدر عبقو عميلر الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور waa qayb ka mid a dadaalka waxbarasho ee wilaayada islaamiga ee bakool ay ka wada guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxayna wilaayada hadda xoogga saaraysaa kobcinta iyo barbaarinta ubadka mustaqbalka ifaya ee u soo koraya dalkeennan muslimka ee soomaaliya mahadsanid abu xasan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu